waxaan rabaa inaan ka hadlo xaaladda guud ee amniga degmada iyo deegaamada dhan iyo khaasatan magaalada cagaado waxaan marka hore rabaa inaan la hadlo dhammaan dadka reer cagaado waxaanu wada ogsoonahay magaaladan cagaado waxay ku soo caanamaashay oo keyrkeed uga hormartay oo qof walba meeshiisa ku gaari jira waxay ahaayeen amniga iyo horumarka iyo nabadda iyo barwaaqada meel barwaaqa iyo horumar ka jira haddaa aragtana waa meel amni ka jiro waxaan rabaa inaan ka hadlo beryahan waxaad moodaa sidii hore in xaalku ka bedelan yahay arrintan hadda oo maanta taagan oo gaadiidkan meesha taagan dadka qof waliba intaa mid baadiye ka yimid iyo mid magaalada dhexa joogay iyo mid waliba inta soo tegay oo qoriga laag fadhiistay waxaan rabaa inaan barnaamijkaas dadka reer cagaada kala hadlo dhalinyarada kala hadlo culmaadiin kala hadlo odayaalka kala hadlo markaan leeyahay kulli inaan kala hadlana dee kulli way warqusaydaa dhammaantiin waxaan rabaa barnaamijkaas in loo guntado marka horeta waxaan rabaa inaan la hadlo dadka baabuurta qoryaha la ag fadhiya war horta walaalayaalow baabuurtan barabagaana suuqa la geliyo maahana baabuurtan hubma saarna baabuurtan oo kale weligeed cagaada waa mari jirtay hadda kahor maalintan ximaya xeebahayn laba jeeray martay halkan waa kuwii ooli jiray waa kuwii inta halkan ka laabtay halkan dadkan reer cawda xaggeed markay naga aadeen dadku isku laayay ayagii laftirkoodii waaye dadka wadaana dadkii waaye wax uga bedelaan lama arko logistica wax la yidhaaha saaran weligooda deegaankaa mari jireen hameen kastana iyagoo qarsoodiyahay maraan waana waxyaabaha oo sida tendooyinka iyo bustayaalka iyo waxa lamidka iyo motoore iyo rinjeere iyo silib iyo waxaasaa weligood taarnaa jira ayagana hadda intii iyo waxa lamidaha saaraan hubaa saaranta dadka lagu sheekeeyo suuqa la geliyey maanta idaacadaan kaalaya hadii habadba habad barsooro hadii laga helo weligii dambe mas-uuliyad qaadi maayo mana fiirin mana arag laakiin waxaan ogahay dawlada hub ma saarata gaari nasre aho iyo gaari candamadoda laami maraya hubna lama saaro waxaana waa logistic yaan dadka la qaldin yaan dadka la wareerinin yaan lagu wareerinin waxaana dawladay u socdaan daday u socdaan cid hadda inta la siiyo qaadan kartahna ma jirto waxaana barnaamijkan borobaganka oo suuqa la geliyaha waxaan dadka rabaa inaan u sheega reer cadaado waa borobaga waa barnaamij la raba dadka reer cadaada inta isku laadaan oo baa lagu kala dhinto oo baabuurtan la dhaco cadaado inay noqoto goob fawda ah oo la yidhahdo wax mari karo lama arko laamigiyaa la mari laagya jidkiiba dadkii lagu xoogayaa dhibaatadaas baa ka jirta in la in la yidhaahdo barnaamij ah waaye baabuurtan somaliland soo marta puntland soo marta jabuuti ay ka timid waana socotaa meesha lagu talagalan u socotaa qofnana yuusan ku fakerin maanta warkeygaas ama hadla yaal amayaa la yeeli shay alaabtaas ka mid a in qof qaata yuusan qof ku fakerin ma lahan dawladaa iskale dad baa iskale baabuurta saarantaha dad baa iskale qalab dawla qalab mana ahan oo military ama qori ka dhaca marsaasna ma ahan marka waxaan leeyahay barnaamijkan oo dhanna cadaadaha la rabaa in magaca iyo sumxadda looga xumeeyo wareer cadaado waxaan hadda u tartamayna oo aan u dagaalamayna xarun caasimad inaan noqono xarun baarlamaan inaan noqono xarun ummadda iskugu timaada inaan noqono haddii jidadkii laga ka mari waayo haddaan annaga qoryaha isku sidayno haddaan rabno inaan isku xabadayno cid noo imaanaysaa ma jirto waxaan leeyahay barnaamijkaas hala fududeeyo cid kasta oo hunguri ku jiray dib ha uga degto waxa la sheegaya wuxuu maahane dib ha u fiirsato waryahan been laydiin sheegin meeshaan baabur ma saarna waxyaabaha hadda iska dhaadhaca kale waxaa kamid hadda maalimada kale dad u n oo meesha maraya ciidamada booliska ay meesha ka celiyeen waa qalab waxyaabaha qaladaadka dhacaya kamid taha wax laga tashado maahan wax deegaanka looga tashado maahan dad hadii u n la celaa waxaa labaa hab maamul in lagu celiyo qofka siwila maamulka kamid inuu la hadlo oo hab maamul lagu celiyo hadii waa maamul waa dawlad waa waa u n laakiin in ciidanku ay hortaagaan deegaanku ay arrintaas sax maahanan ciidana waxaa leenahay ciidanka boliiska waxyaabaha noocaas oo kalea hadda kabacdi ha laga fiirsado yaan lagu dhaqmin midbaan kalena waxaan leenahay dadka reer cadaado odayaalka dhaqanka baasha markay faraha ka baxda adinkaa u istaagi jiray wiil walba wiilkaaga meesha ka wado dadka baadiye inta ka yimid oo lagu sheekeeyo meeshaan qoryaa saaran oo wallaahi inaan qori saarnay yaan been laydiin sheegin oo waqti laynka dhumanin oo meeshaan dayn idinku gelin waxaan saad moodeen maahan waa wax la barabadaamay baabuurtaani meesha waa mari jirta nuucoodoo kale waa mari jirta aniga marka inahaasaan rabaa dadka inaan kala hadlo insha allah dadka reer cadaadana waxaan leenahay odayaalka u istaageen cid kale maanta hadda tilaabo ka qaadi kartaa ma jirto meeshaana ha laga kala tago islaamiga hala baneeyo intaasaan leeyahay dadka